wararka galabta oo bisha agost ay tahay saddex waxaa ka mida victoria oo laga diiwaangeliyey afar boqoliyoabaatan kays oo cusub oo coronavirus ah halkaa saddex iyo toban qofna ay u dhinteen xanuunka xanibaado dheeraada ayaa lagu soo rogay ganacsiyada iyo meheradaha kala duwan ee gobolka victoria ayaa diiwaan gelisay afar boqol iyo labaatan iyo sagaal kays oo cusub oo coronavirusa taasoo tirada guud ee kaysaska gobolka gaarsiinaysa labaiyo toban kun oo qof gobolka ayaa sidoo kale saddex iyo toban qof labaatan iyo afartii saacadooda u dambeysay ay ugu dhinteen xanuunka covid nneteen taasoo ah maalintii ugu dhimashada badnayd ee gobolka uu soo maro tan ayaa tirada guud ee wadanka oo dhan xanuunka ugu dhimatay gaarsiinaysa laba boqol iyo labaatan iyo kow qof halka victoria dadka ku dhintayna ay gaarayaan boqol iyo soddon iyo lix qof sideed ka mida dadka dhintay ayaa lala xiriirinayaa xarumaha dadka waayeelka ah lagu hayo dadka dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa nin lixdan jira laba nin iyo haweenay toddobaatameeye jira laba nin oo sideetameeye jira iyo shan haweena iyo laba nin oo sagaashameeye jir ahaa soddon iyo lix ka mida kaysaska cusub ayaa lala xiriirinayaa goobo hore loo ogaa in xanuunku uu ka dilaacay halkaa saddex boqol iyo sagaashan iyo saddex kays baaritaan hadda lagu wado afar boqol iyo lix iyo toban qof oo xanuunku ku dhacay ayaa cisbitaalada ku jira iyadoo soddon iyo shan ka mid ah ay xaaladaha deg dega ku jiraan ama intensive careka premier daniel andrews oo ka jawaabayay tirada u dambeysay iyo xanibaadaha ayaa ku dhawaaqay xanibaado cusub oo lagu soo rogayo goobaha shaqada oo uu saddex qaybood u kala qaybiyey mid ka mid a ayaa ah in ganacsiyada ama meheradahaas gebi ahaanba la xirayo mid kalena sidoodii ay u shaqaynayaan tan saddexaadna ay markaasi la dhimayo shaqaalaha ka shaqeeya iyo howlaha ay wadaan master andrew ayaa sheegay in lixda asbuuc ee lasoo rogay xanibaadaha iyo bandowga ay yihiin kuwo runtii aada u dhibaato badan laakiin haddana lama huraana waa go-aan aada u adka ayuu yidhi inaanu qaadano waxaan ogahay in dad badan dhibaato ka soo gaaraysa ayuu yidhi laakiin ilaa aan boqolaal ama kumaan kun qof ay guryaha joogaan oo aysan shaqo aadin caabuqan ma yarayn karna ama ma xakamayn karna ayuu yidhi waxaanu doonaynaa inaanu tirada caabuqa hoosu dhigno ama yarayno waana lagama maarmaan ayuu yidhi inaan tallaabadan qaadno gobolka new south welesna waxaa laga diiwaangeliyey saddex iyo toban kays cusub oo coronavirus ah maanta oo isniina saddex ka mida dadkaasi ayaa ah dad dalka dibaddiisa kasoo noqday oo oo hadda hotel quarantiin ama karantiil hotel ugu jira mid ka mida dadkaasuna waa qof ka yimid dhanka victoria primiyaaradda gobolkaasi new south wales gladys barajiglean ayaa qeexday sida ay uga xun tahay waxaa ka socda gobolka victoria oo markaasi xanibaado adag lagu soo rogay waxa ay sheegtay in maadaama new south wales ay ku dhegan tahay victoria ay tahay sababta gobolkeedu digtoonaan dheeraada ugu jiro xadadka noo dhexeeya ma aha ayay tiri kuwo aan la geli karin sidaan hore u aragnay dhowr jeerna si kastoo aad u adkaysid xadka ayay tiri inta caabuqan uu wadanka oo dhan ka jira mar walba new south wales khatar ayaa kusoo wajahan ayay tiri maadaama gobolkeennu uu victoria ku dhegan yahayna khatartaas cidna noogama badna ayay tiri waxaana u baahannahay inaanu taxadar dheeraada muujinno laga bilaabo maanta oo isniinana dadka gobolka new south wales ayaa lagula talinayaa laakiin khasab ma aha inay xirtaan afduubka ama maaskarada marka lagu jiro daruufaha qaarkood daruufahaas oo ay ka mid yihiin marka qofku uu saaran yahay gaadiidka dadweynaha marka ay cuntada dukaamada kasoo gadayaan marka ay ku dhex safrayaan ama ku nool yihiin xaafado xanuunku aada ugu badan yahay iyo marka ay ka shaqaynayaan shaqooyin ay dadka macaamiisha ama customarska si toosa ula kulmaan iyo weliba marka ay tegayaan ama joogaan goobaha wax lagu caabudo ayay tiri gobolka south australiana waxaa laga helay laba kays labaatan iyo afartii saacadooda u dambeysay taasoo tirada guud ee gobolka dadka xanuunka qaba gaarsiinaysa afar boqol iyo konton iyo shan labada qof ayaa labaduba ah dad hadda hotel ah ku kaarantiiran lana ogyahay halka ay xanuunka kasoo qaadeen gobolka queenslandna hal kays xataa lagama helin maanta waxaa gobolka oo dhan ka jira laba iyo toban qof oo xanuunka qaba primiyaaradda gobolkaasi anastasia palashe ayaa ku boorinaysa reer queensland inay markaasi digtoonaadaan dhanka federaalkana hogaamiyaha mucaaradka xisbiga leybarka antony albanisi ayaa ugu baaqay prime ministerka inuu la kulmo golaha qaranka oo la hirgeliyo lacago ama fasax gaara oo loogu talagalay xanuunkan bandemiga ama coronaviruska tan ayaa imanaysa kadib markii la ogaaday in dad tiraa oo xanuunka qaba ay sii wadeen inay shaqooyinkooda aadaan taasoo khatar gelinaysa dadka la shaqeeya iyo guud ahaan goobta shaqadaba laybarka iyo ururada shaqaalaha ayaa waqti badan ku doodayay inay jiraan kays ah in la sameeyo fasaxyo ama lacago u gaara dadka xanuunka uu ku dhaco taasoo macnaheedu yahay in qofkii uu ku dhaco oo markaasi ka baqaya in lacagtii shaqadu ay ka go-do inay guryaha joogi karaan oo afar iyo toban maalmood lacag la siiyo wararka dibaddana ugu yaraan saddex qof ayaa dhimatay labaatan iyo afar kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii weerar uu qaaday qof ismiidaaminaya iyo rag dabley ah ay weerar ku qaadeen xabsiga ku yaala bariga dalkaasi kooxda i s ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi tanoo qeyb ka ahayd weerarada dalkaasi ayaamahanba kasii kordhaya waa afghanistane xabado ayay isdhaafsadeen kooxdan iyo askarta ciidamada dalka afghanistan taasoo macnaheedu yahay in khasaaruhu uu intaasi kasii badan karo weerarka ayaa imanaya maalin kadib markii dowladda afghanistan ay sheegtay inay dishay sarkaal sare oo ka tirsan kooxda i s oo ay ku dishay gobolka nangarhar gobolkaas oo xarun u ah kooxda i s saadaasha hawada bertoo talaada magaalada beet waa xoogaa roobaba subax hore toddobiyo toban digri adelaid waa qayb ahaan daruur saddexiyo toban digri melbourne roobab kow iyo toban digri magaalada sydney waa cadeed iyo labayo labaatan digri halka brisbane qayb ahaan ay daruurtahay iyo labaatan iyo afar digri intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wararkeenii maanta oo ah isniin bisha augostna ay tahay saddex magacayguna waa xasan jaamac